bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin qaala اlimam abu dawuuda sulaymaan bn اlashcaf asijistaaniy raximah اllahu tacaala baabu اlxukmi bayna ahli الdima baabu bayaani اlxukmi xukunkii caddayntiisii u baab yahay bayna ahli الdimati la kala xukumo ahludimada gaalada muslimiinta ku hoos nool in la kala saaro la kala xukumo sharcigii lagu xukumo xukunkaa wixii ku soo arooray caddayntiisa ayb kala xukunkoodu ma bannaan yahay mase ma bannaana qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu muxamed almarwasiyu qaala xadaanii caliyu bnu xusaynin can abiihi can yaziid annaxwiy wahuwa yaziid bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can cikrimata can ibni cabbaasin qaal fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum fain jaa'uuka haddii ay kuu yimaadaan faxkum baynahum waa gaaladii ahludimadee kala saar dhexdooda aw acrid canhum ama ka jeeso fa nusikhat waa la nasakhay qaala waxa uu yidhi alleh faxkum baynahum bimaa anzala allah faxkum kala saar baynahum iyaga dhexdooda bimaa wixii ku kala saar anzala allahu alla uu soo dejiyey marka ibnu cabbaas wuxuu leeyahay aayadda hore marka inay mansuukho tahay fain jaa-uuka faxkum baynahum ow acrid canhum takhyiirkaas waa la nasakhay buu leeyahay waxaana lagu nasakhay amarkan dambo faxkum baynahum bimaa anzala allah ayb macnahaasoo marka uu tilmaamay bukhaari iyo muslim iyana waa yani xadiidka xadiid saxiixa weeyaan mufasiriintuna hadallo badan ay ka qabaan xadiidkan yacnii xukunkan mansuuq miyaa aayadda hore oo tan dambe miyaa naasikho oo nasakhday mise maya in badan waxay ku tageen aayadda hore inay mansuukho tahay oo ahlu kitaabku markii hore nebigu markay u soo kor noqdaan doodooda ay u soo kor yeelaan kaana mukhayaran nebigu mid la khiyaar geliyey buu ahaa in shaءa xakama baynahum wa in shaءa acrada canhum dabadeed waa la nasakhay oo an ixkum baynahum bima anzala allah in lagu nasakhay sida hadda noo qoran ibnu cabbaas iyo caطaa iyo mujaahid iyo cikrimo iyo suddi ayaa laga wariyey markaa wuxuu yidhi dakarahu abu jacfar ibnu naxaas fi naasikh walmansuuq wuxuu ku sheegay annahu saxiixu min qowli shaaficiyi inuu sidaa yahay oo markii dambe xukunkii waa la laasimiyey takhyiirkii baa zuulay yani inay laba xaalad marka kale tahay oo markii horena naskhigu ou yacnii ikhtiyaar uu jiray markii dambena ikhtiyaarka un la qaaday oo la laasimiyey ayb qowlka kalena wuxuu leeyahay annahaa muxkamatun aayadda waa muxkama lama nasakhin wa anna alimaama wa nuwaabahu fi اlxukmi mukhayaruuna idaa taraafacuu ilayhim in shaaءuu xakamuu baynahum wain shaaءuu acraduu canhum wahada marwiin can اlxasan الshacabiy wالnakhaciyi wالzuhriyi wabihi qaala axmed bnu xambal wahuwa صaxiixu labada aayadood marka laa tanaafiya baynahumaa waxay leeyihiin aayaddan waa muxkama midda hore tan kalena waa muxkama imaamkaana marka khiyaar u leh hadduu doonana waa xukumaya hadduu doonana iga tagu dhahaya taasaa marka waxay leeyihiin marka aayadda marka dabarina macnahaasoo kale u rajaxay suuratulmaa-idana wax mansuuqa ma ku jiraan oo aakhiri suuradihii ugu dembeeyo soo dego naskiguna haddii tacaarud uu jiro oo jamacna aanu suurtogelaynin baa naskiga uu suurtogal yahay marka haddii tanna macno yani xaalad lagu xambaari karo tanna xaalad lagu xambaari karo naskiga waa laga fiican yahay ayb marka xukunku waxaa weeyaan in ahlu dimadu hadday qaaliga u yimaadaan oo na kala saara ay dhahaan waa kala saaraya sharciga islaamkuna ku kala saaraya haddii ahlu dimada iyo muslimiin isa soo dacweeyaanna iyaguna waa kala saaraya sharciga islaamku ku kala saaraya sidii markaa wuxuu yeelayaa marka ciddii xaqa iyo garta leh ayuu siinayaa isagoo kanna waa gaal kanna waa muslim aan dhehaynin walidaalika ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu ku yidhi ahar buu wariyey cumar radi allaahu canhu yahuudi iyo nin muslima ayuu kala xukumay waqada alqadiyata lilyahuudiyi yahuudigii buu u xukumayna qadiyada oo isagaa garta lahaa markaa ninka muslimkaa gardarnaa ayb markaasuu wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi min alfiqhi xadiidkaa cumar waxaa ku jiro fiqhi ah ana almuslima wاlkaafira waاddimiya fi اlxukmi baynahumaa wاlfasli bayna almuslimiina sawaaءun gaalka muslimka xukunka la kala xukumaayo iyaga dhexdooda kala saaridda muslimiinta dhexdooda la kala soocayo waa isku mid kulli laba muslim kolkaad u garqaadaysid yahuudi iyo muslimna u kala gar qaadaysid gartu waxaa weeyaan waa isku mid wixii sharcigu qaba umbaa lagu kala saaraya kan isagu waa gaale marka hal aad ha loogu darnaado ma la dhahayo ayb taasaa marka cumar radiallaahu canhu marka uu sheegay ibnu cabdilbarna kaasoo keenay waxayna tusaysaa aayadda in lagu camal falay bacda yacni bacda الnebi salى اllahu عalayه ali wasalam qaala alimaam abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullaahi bnu muxamedi الnufayliyu qaala xadaثana moxamed bnu salmة wahuwa albaahiliyu can moxamed bni isxaaq can daawuuda bni اlxusayn can cikrimata can ibni cabaasin qaal lama naزlat hadihi اlaaya markay soo degtay fain jaa-uuka faxkum baynahum aw acriض canhum wain xakamta faxkum baynahum bilqisطi qaala waxa uu yidhi kaana banu nadiir ree bani nadiir waxay ahaayeen idaa qataluu hadday dilaan min bani quraydata ay wax ka dilaan addow nisfa diyati nisfu diye ayay gudaayeen oy bixinayeen waidaa qatala banuu quraydata hadday dilaan min bani nadiirna addow ilayhim diyata diyadii oo dhammaystiran baa bani quraydo la siinaya kaamilatan iyadoo kaamil ah fasawaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama baynahum nebigu waa akeeyey iyo waa simay ayb oo diyadooda hal unbuu ka dhigay ayb xadiidkan isagana waa saxiix isnaadkiisuna waa xasan min ajli moxamed bni isxaaq ayb oo ku jira laakiin qad saraxa moxamed bnu isxaaq bisamaaci inda bni hishaam kamaa cinda bni hishaam fi siira nasaa-ina sidoo kale ayuu ku soo saaray isagoo markaa yani taxdiid markaa caddaynayo ayb riwaayadanna marka waa saxiix waxayna tusaysaa ahludimada in la kala saaro wixii macnihii ugu tarjamtay baabu ijtihaadi الra'yi fi اlqadaa'i baabu bayaani xukmi ijtihaadi الra'yi ra'yiga ijtihaadidiisa caddayntiisiiba u baab yahay fi lqadaa'i qadaha dhexdiisa qofku markuu qada yani wax kala saarid ku jiro qaalli uu yahay ra'yi markaa inuu ku ijtihaado goormaasa ra'yigaasi lagu ijtihaadaya haddii nas sariix ah oo aayad ama xadiid aan la haynin imaamku marka inuu marka qadiyada ijtihaad uu ka sameeyo ama yacni kitaabkay sunnada isagoo marka wax ka raadinayo usuushooda ka duulaayo usuushii saxaabada iyana aan khilaafaynin haddii marka ra'yi inuu wax ku xukumo oo ku kala sooco dadkii qadiyada ku kala fasliyo xukunkaa caddayntiisii u baabyahay qaala xadaثanaa xafsu bnu cumar can shucbata can abi cawn can اlxaariث bni camri bni akhi اlmugiiraةi bni shucba can unaasin min ahli ximsa dad oo reer ximsa ah min asxaabi mucaadi bni jabala radia allaahu canhu anna rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka lamaa araada markuu doonay an yabcaثa mucaadan mucaad inuu diro ila alyamani uu u diro qaala waxa uu yidhi kayfa taqdii see u kala saaraysaa idaa carada laka qadaa'un qada hadduu kuu soo baxo qada haddii uu kuu soo baxo sideebaad u kala bixinaysaa dadka qaala waxa uu yidhi aqdii bikitaabi اllah ilaahay kitaabkiisaan ku kala saaraya qaala fain lam tajid fii kitaabi اllah ilaahay kitaabkiisa haddaadan ka helin qadiyadda ka warran xukunka qaala fabisunnati rasuuli illahi sal ly slam sunnada nebiga qaala fain lam tajid fii sunnati rasuuli illahi sal ly salam haddii aad sunnada nebiga aadan ka helin ayb walaa fii kitaabillaahina aadan ka helin qaala ajtahidu ra'yii ra'yigaygan ku dadaalayaa walaa aalu mana gaabinayo oo ma nuqsaaminayo fadaraba rasuulu اllahi sal slam sadrahu nebiga laabtiisii buu garaacay oo ku dhuftay gacanta wa qaala waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuula rasuulillaahi ilaahay baa ammaan laho mahadsan alladii allihii wafaqa waafajiyey rasuula rasuulillaahi rasuulka alle rasuulkiisa ergeygii uu dirsaday limaa yardaa rasuulullaahi wax rasuulka alle uu ku raalli yahay sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro can unaasin min ahli ximsa ibhaamaa ku jiro laakiinse xadiidkan sanadkiisaas yacnii xadiidku waa xadiid aacaada sanadkiisaas keliya culammadu ma aynan fiirinine qaar badanoo muxadisiin waaweyn waxay fiiriyeen sida xadiidkan loogu qaatay qabuulka sida yacnii culimmadu ay u aqbaleen oo iyagu markaa ay ka dhigteen yacnii ay xujo uga dhigteen bacdi ahlilcilmina waa xasaninayaan xadiidkan ibnu kaiir baa ka mida fii muqadamati tafsiir tafsiirka muqadamadiisa xadiidkan waa xasaniyey ibnu kaiir ayb waxa ay ku xasaninayaanna waxaa ugu badan mucaad dadkan la tilmaamay mubhamiinta oo lagu tilmaamay asxaabtii mucaad ibnu jabal xertii mucaad binu jabal daahirku wuxuu keenayaa mucaad asxaabtiisa oo kale inay yihiin dad haddayna badan yihiin halna maahan labana maahan waa dad badan dad ahlu khayr oo ahlu xifdiga ma laga waayi karo qariinadaasay marka waxay isticmaaleen yaa xadiidka ay ku soo dhoweeyeen culamada saxiixayaashe waxaa ka mida ibnu kaiir waxaa ka mida ibnuاlqayim fii iclaami اlmuwaqiciin khaiibu اlbaqdaadi ayaa ka mida kitaabu اlfaqiih wاlmutafaqih khaiibu اlbaqdaadi marka alfaqiih wاlmutafaqih aharka شhan boqol iyo toban iyo laba raqamkiisu uu yahay waxa uu yidhi markuu xadiidka sheegay riwaayatu mutasilat waxau sheegay inay jirta riwaayo mutasilo ah oo can cabdiraxmaan bni hanmin can mucaad ah riwaayadaana wuu sheegay khaiib اlbaqdaadi markaasuu wuxuu yidhi calaa ana ahla اlcilmi qad naqaluuhu waxtajuu bihi ahlucilmigu way soo naqliyeen wayna soo wayna xujaysteen ayb fawaqafnaa bidalika calaa صixatihi cindahum marka culammada naqligooda iyo xujaysigoodaas waxaanu ku dul istaagaynaa buu yidhi xadiidku inuu saxiix yahay agtooda kamaa waqafnaa calaa sixati qowli rasuuli illahi sal ll slam laa wasiyata liwaarihin xadiidkaas sida ay culummadu u qaateen saxiixnimadiisana aan ku dul istaagnay oo kalaan ugu dul istaagnay kanna wa qowlihi fi lbaxri iyo xadiidkii badda uu yidhi huwa aطahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu iyo wqowlihi ida اhtalafa اlmutabaayicaani ida اhtalafa اlmutabaayicaani ayb fi الhamani wاsilcati wasilcatu qaa'imaة taxaalafaa xadiidkaas siday isugu raacee siday u qaateen iyo qowlka nebiga salى اllahu عalيه alي wasalam uu yidhi addiyaةu calى اlcaaqilati iyo kale wain kaanat hadihi اlaxaadiiثu inkastoo wuxuu yidhi axaadiidtan laa tahbutu aynan sugnaanaynin min jihati اlisnaad laakiin lamaa talaqatha alkaafatu can ilkaafati culimmadu markay iska qaadeen oy kuwo badan kuwo badan ka sii qaadeen waxa uu yidhi canow bisixatihaa cindahum taasi marka waxay keentay inay marka xadiidkan saxiix inuu yahay taa marka inay saa u jeedaan can dalabi lisnaadi isnaad in la baarbaaro inay ka ahay hanow bisixatihaa cindahum can dalabi lisnaadi lahaa inay isnaad u raadiyaan waxay kaga maarmeen talaqigaasi fakadalika xadiidu mucaadna sidaasoo kale weeyaan buu yidhi lama اxtajuu bihi jamiican markay dhammaantood xujaysteen hanow can dalabi اlisnaadi lahu waxay ka deeqtoomeen inay isnaad u googoobaan oo ay u raarraadiyaan marka xadiidkan isagu marka aad buu ugu daahay waana ka hadlay maxalka iyo meesha uu qabsadayna waxa ay tahay afka culummada uu aad ugu badan yahay ixtijaajkiisa iyo qaadashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo afka culummada maadaama uu ku badan yahay talaqigaas baa marka wuxuu keenayaa in xadiidka maqbuul uu noqdo biqadi الnadari can اlisnaadi اlwaaxid halka isnaad iyadoo inta laga indhalaabo talaqigaas ka koreeyo in la aado oo la fiiriyo marka abu dawud marka xadiidka wuxuu u baabaystay alijtihaadu ijtihaadu الra'yi fi اlqaضاء qadaha in lagu ijtihaado oo qofku marka haddii kitaab iyo sunna aan waxba ka haynin in marka ijtihaadkiisa xaakimka uu wax ku xukumo ijtihaadkaas marka haddii nas sariix ah uu khilaafo ama xadiid sariix oo saxiixa khilaafo ama ijmaac uu ka hor yimaadooba gafo waa la naqdinaa xukunka marka ama qiyaas jeli ah marka uu ka hor yimaado qaali ka dambeeyo xukunkaa waa burin karaa waana lagu noqon karaa qadiyada markaas kabacdi haddii marka sidaa aynan ahaynna xaraj ma jiro sideedana qadaayaadka fiqhiga ama axkaamta kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga waxay u dabooleen yacni calaa wajhi alaaxaad uma aynan daboolin qadiya qadiyo uma aysan daboolin laakiin waxay u dabooleen calaa wajhi yacnii asal ahaan oo diinka yacnii usuul buu ka hadlaa qur-aanka iyo sunnada usuushaasna marka furuuc badan oo qadaayaadka yowmiga u dhaco ayaa soo hoosgelayso walidaalika ninkii yidhaahdo qur-aanka iyo sunnada qadiyad kasta bicaynihaabay ugu taallaana waa gefay ninkii yidhaahdo qadaayaadka yowmiga ee dadka la soo gudboonaado kitaab iyo sunno ma laga fiirinayo maadaama aynan ku dhignayn waa in markaasi qiyaasa markaas yacni mar kasta la xukumayaa yidhaahdo duuna nadarin ila alkitaabi wasunna iyo usuushooda iyadoon la fiirinin asna waa gefay sida saxdaana marka waxay tahay ibnu taymiya raximahullah sida uu yidhaahdo waa sida qadaayaadka qaarna qur-aanku sunnada biacyaanihaa bay uga hadlaan biaaxaadihaa qadaayaad fara badanna iyada laftirkeeda ma laga helayo laakiin nadiirkeedaa laga heli karaa qiyaaskaana marka ku ansaxaayo baabkaas ibnu taymiya kitaabulistiqaama kitaabkitaabkiisaasu ku sheegaa awalkiisa labada qoloo marka diidanoo ifraadka iyo tafriidka ku samaysana waa ahlu ra'yiga iyo daahiriyada daahiriyadana waxay leeyihiin qadiyad kasta waa in qur-aanka iyo sunnada laga helo bicaynihaa kuwa kalena waxay leeyihiin ahlu ra'yiga maba loo baahno qur-aan iyo sunno inta muftigu uo u baahanayo wax yar waaye waxaa badan inta ra'yiga loo baahan yahay waa qalad iyadana ibnu taymiyana wuxuu yidhi waxaa arrintaas ogaan kara qaladnimadeeda ninka yaqaano naqliga iyo ra'yiga labadaba isu yaqaano maalintiina boqol su'aal ay soo maraysoo ka jawaabo ayaa wuxuu ogaan karaa inta uu nusuus u baahan yahay inta uu ka maarmaayo iyo yani waxaan ujeedaa inta nas aanu aan wixiisa uunan ka helaynin ayb marka ra'yigu de qofkiisaa laga rabaa nin walbaa uma furno inuu ra'yi wax ku xukumo qoraan usoo marnay qaaliga jaahilnimada wax ku xukumo iyo inuu ahlu naar yahay oo dadka naarta gelaya nebigu uu ku tilmaamay sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala xadaanii abu cawn can اlxaariث bni camri can naasin min asxaabi mucaadin can mucaadi bni jabal ana rasuula اllahi sal ll slam lama bacaahu ila اlyaman fadakara macnaahu baabun fi sulxi sulxigii u baabihay heshiiska sulxiga marka laba u kala qaybsamaya sulxiga gaalada iyo muslimiinta ka wada dhexeeyo halkan loogama hadlayo oo midkaasi kitaabuuljihaad iyo abwaabtaas yaa iskale iyo kitaabu alhudna iyo hudnada iyo waxaasaa looga hadlayo halkan laakiin sulxiga ugu jeeda waxay tahay qadaayaadka sulxiga maalka ku dhisan ayb sulxiga markaasi maalka ku dhisan laba noocoona u qaybsamaa ibraa iyo mucaawado ibraaguna marka waxaa weeyaan qofka xaqi aad ku lahayd inaad ka beri yeeshid mucaawadaduna inaad beddel ka qaadato waay wixii aan kugu lahaa intaasna niyow iska keen intaana waa iska waa ku dhaafo marka intii marka ama waxaa tidhi wixii aad kaasi waa ibraa-e mucaawadadu waxaa weeyaan wixii aan kugu lahaa hadda ma haysid soomaa kaas iigu bedel waxaa igugu bedel waa iska mucaawadan ayb mucaawado iyo ibraagaas buu marka u kala qaybsamaa sulxiga ayb kaasuuna hadda halkan uga hadlayaa sulxiga maaliga midka laga hadlaya xuquuqda marka wuxuu galaa dadka u kala dhexeeya iyo isagu galaa sida badan ayb قال xdثna سلaيمان بن dاود المهري قال أخبرna بن وهب قال أخبرنيi سلaيمان بن بلال xاw xdثna أحمد بن عبدالواحد الدمشقي قال xdثna مروان يعن بن محمد مروان بن محمد الفزاrي قال xdثna سلaيمان بن بلال أو عبدالعزيز بن محمد هو الdراwردي شhك أبو داود قال xdثna كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرةa قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم asulxu jaa'isun asulxu heshiisku jaa'isun weeyaan ku bannaan bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda zaada axmedu wuxuu ku daray ilaa sulxan sulxi axalla xaraaman xaaraan xalaaleeyey aw xarama xalaalan ama xalaal xarimay mooyaane ayb sulxigu marka saas buu ku sheegay ayb ibn اlqayim tahdiibu sunanka wuxuu yidhi waqad rawa الtirmidiyu min xadiidi cumayr bni cabdillaahi bni camr bni cawf almusani can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal ا slam qaala sulxu jaa'izu bayna اlmuslimiin ilaa sulxan xarama xalaalan ow axalla xaraaman waqaala hada xadiidu xasanu صaxiix tirmidi وفي كثير من النسخ حسن فقط وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثير هذا وlooga daba tegaya فإنه ضعيiف xadيiثkan waa ضعيiف qال cبدالله بن أحمد waxa uu yidhi أمرنيi أbي أن أضرب على حadيiثihi aabbahay wxuu i أمray xadiiثkiisa inaan darbiyo inaan tiraya oo ضaعيiف ahaan inuu ku calaameeyo وqاaلa mرة wxuu yidhi ضربa أbي على xadيiثihi falam يxadiثna bه وqاaل هو ضعيiف xadيiثi وqاaل بن معين laysa بشhayء sidaasaa marka uu tilmaamay waqad rawa daara quطniyu fii sunanihi xadiiث abi hurayra can الnabiy sal ly slam asulxu jaaئizun bayna اlmuslimiina min طariiqi cafaan sanadkii buu sheegay marka waqaala hada صaxiixu اlisnaadi waأkhrajahu اlxaakim fi mustadrak min hada اlwجhi waqaala صaxiixun calىa sharطihima qultu wacilatuhu anahu min riwaayaةi cabdاllaahi bn اxasan almisiisiyu min riwaayaةi cabdاllaahi bn اlxasan almisiisiyi can cafaan وqad qaala بن xbaan kana yuqلب الأخhbاar وysرqha laa يxتج bman farada bه وqاl الxaakim almisisiyu ثiqaة تfarada bه calىa kulin marka xadiidka laba meelood oo ka duwan hadda midkan abu daawuud uu ku keenay ayuu ibn اlqayim uu kaga hadlay meeshaan ayb ama riwaayaة abi daawuud isaga waxaa ku jiro ninkan kaثiir bnu zayd alأslami iyo alwaliid bnu رabاx labadoodana saduuqaani xasana alxadiiث weyaan marka xadiidku waa iska xasan waxaana laga qaadanayaa xadiidkan sulxigu inuu jaa'is yahay bayna almuslimiin cumarna radia allaahu canhu qadihiisa waxaa ka mid ahaa inuu dhihi jiray dadka laba qofoo maal ay wax ku doodayaan markay u yimaadaan isطalixa ordaha oo soo heshiiye ayuu dhihi jiray fa ina alqadaa'a yuuriu اdaqaa'ina bayna الnaas dadku hadday maxkamad iskeenaan oo yidhaahdaan maxkamaddan ku go'naa oo loo kala xukumo qadaha dadku waxoogaa coqdo kala geliyaaye war intaydnan arrinkiinnu maxkamad iyo qado uusan gaarin idinka ordaha baxoo soo heshiiye bax saasuu cumar dhihi jiray waana bannaan tahay marka dadka haddii loo diro war ordaha baxa oo laba qof akhyaara inta keensataan adna akhyaarkeen nin akhyaara keen adna nin fiican keensee dadkaaga ah inta isla hadhadashaan arrinkan iska socda oo soo heshiiye way bannaan tahay haddii iyada nin xaqiis ka tanaasulo iyo haddii kale iyo xeer jajab maaha waxaas dhacan dadka qaarkood baa waxay u maleeyaan diinta inay ka hor imaanayso asulxu jaa'izu waa xukunkan baa ku socdaan ayb laakiin yacni waxaa weeyaan waxyaabaha aan gelaynin xuquuqda alloo maxdiga iyo dadka kama heshii karaan iyaga waxyaabahan marka sulxiga uu ku dhacaayo waa wixii maal u soo noqonayo amaa xuquuqda alle maxdiga maxdu yani xuquuq illaah zino iyo wax lamida oo kale ayaa laga heshiinayaa iyo ma la dhihi kara iyada ayb kuwaas hadday maxkamadda soo gaarto bis waay ordaha soo heshiiye iyo ma dhahayo waa la kala xukumayo qaala xadaثana axmed bnu saalix khadaabina marka macnahaasoo kale u sheegay aلsulxu yajri mujra اlmucaawadaati walidaalika laa yajuuzu ila fii ma أwjaba اlmaala buu yidhi wx maal oo yani waajibsado unbaa sulxiga uu ku dhacaya qaala xadaثana axmed bnu صaalix wahuwa اlmisriyu qaala xadaثana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaabin qaala akhbaranii cabdullahi bnu kacb bni malik ana kacba bna malikin ahbarahu anahu taqaadaa waxaa isku dhegay oo wax kala gudsaday taqaadaa bimacnaa waxaa kala magsaday oo wax kala gudsaday أنه كacب بن مالك تقاaضاa wuxuu ka gudsaday dayn ibna abi xadrad ibn abi xadrad daynan dayn buu ka gudsaday kaana calayhi dushiisa ugu sugnayd fii cahdi rasuuli الlah sal اه ly slm waqtigii nebiga fi اlmasjidi masjidka dhexdiisa faاrtafacat aswaatuhumaa codkoodii baa sara marayoo kor noqday xataa samicahumaa rasuululahi sal اه slm intuu nebiga ka maqlay huwa fii beytihi nebigana uu gurigiisa joogo faharaja ilayhimaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaa ku soo baxay xataa kashafa intuu ka fayday sijfa xujratihi qolkiisa daahiisa qolkiisii daahiisii intuu saa u fayday wanaadaa wuu dhawaaqay kacba bna maalik yaa kacba bna maalik faqaala wanaadaa kacba bna maalik wuu u dhawaaqay faqaala yaa kacbow faqaala labayka yaa rasuula allah fa ashaara ilayhi nebiga waa u ishaaray biyadihi gacantiisa andaci shatra bar daa min daynika dayntaada ka tagoo daa bar daa gacantii buu sidaa ku yidhi saas nus ka tag qaala kacbun kacab waxa uu yidhi qad facaltu waa yeelay yaa rasuul allah qaala nebiyu sal slam nebigu waxau yidhi qum faqdihi ibn abi xadrad buu wuxuu ku yidhi war adna istaagoo ninkan u gud wixiisa waa sulxi waana ibraa lanna ninkan waxaa laga beri yeelay deyntii qayb ka mida laga beri yeelay noocan marka sulxiga waxaa la yidhahdaa ibraa-u mucaawado iyo bedel lama kala qaadanine qayb ayaa deyntii laga dhaafay dimadiisaa laga beri yeelay qaybta kale keen gud marka arrimahan oo kale marka sulxigu waa ku bannaan yahay ma la dhahaayo laabudda inay maxkamadda xukunto wa haddii maxkamadda la keeno dabcan ninkii xaqa lahaay wixiisa xukume oo dhammaystiran laakiin intaan xukun la gelin iska soo heshiiye wax dhibay leedahay male xadiidkan marka waa xadiidkii sababka u ahaa markii ay doodeen oo codkoodu kor u noqday culammadu waxay yidhaahdaan markii nebigu intuu soo baxay baa wuxuu yidhi ramadaanay ahayd markaasuu yidhi innii uriitu leylata alqadar leylata alqadri leylata alqadarkii ayaa lay tusay marka waa layga kor yeelayoo waa lay ilowsiiyey markaa uma nusiitu waa lay hilmaansiiyey waa layga kor qaaday markay labadan marka doodeen dooddu marka xirmaan inay keenayso iyo ay tusaysawalow xuquuqna isku leeyahay ha ahaatee haddana barakada waa ku yaraataa meeshay dooddu ku badan tahay qofka daalib cilmigana kumaba sii jiraba imaam axmed baa wuxuu dhihi jiray ina alcaalima laa yumaari yanshuru xikmat allaahi ninka caalimkaa ma doodo xikmadda alle unbuu faafiyaa haddii laga aqbalo khayr haddaan laga aqbalinna meelaha kuma qaqaylaya mar walbaayb dad marka waxaa jira iyaga haddii la arkaba dood unbaa la xasuusana diinkii dhan waxay ka dhigeen marka afar mas'alo dood uun keliya ka taagintahay masaa-ishii kale muxkamaadka ahaayoo doodda aan ka furnayn maba baranayan inta doodda ka taagan tahay buu u taagan yahay haddaad aragta marka masaa'ilulkhilaaf markuu ka hadlayo ninkan caalim waayd islaadahay mas'alo basiid ah haddii loo dhiibo marka oo yacni lagu laysku waafaqsan yahay ilaa yadri marka qofka cilmigana wuxuu ku fiican yahay kan muxkamka in lagu dadaalo la barto qabla almutashaabih yani waadixaadka masaa-isha waadixaadka in la barto qabla alkhaamidaat masaa-isha humuudka ku jira ka hor waxaa la rabaa usuusha in la barto qabla alfuruuc uma ilaa daalik haddii sidaas uu kugu soo galo waa toosan tahay furuucdii haddii maanta dhan marka qacda lagu haayo usuulna aan la aqoonin maxaa ka dhalanaya marka laba isla in la kala geeyo laba kala geysan in laysu keeno qofkii maanta inuu wax jawaabo berrina cagsigeeda jawaaba hal ma akhadna inay leedahay mas'alada hadhow waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo bacdu almaqruuriin inay yidhaahdaan imaamu shaaficiba laba qowloo lahaa jiray dhib male ijtihaadku waa isbedeli kara yaa ijtihaadkiisu maanta imaam shaafici kale uu taagan yahay midda kale ijtihaad miyaad adigu ku socotaa yacnii cilmigii intiisii badnayd baa kaa maqan wixii baarid la-aan unbaad waxsay jawaabaysaa marka in arday waadixaadka iyo usuusha iyo muxkamaadka in la barto marka hore kitaabba kitaabka uu ka yeeryahay masaa-ishiisu ka waadixsan tahay inuu qofka barto xifdiyo inta aan u gudbin tafaasiisha ayb baabun fi shahaadaati markhaatiyaalkii axkaamtooda caddayntiisiiba u baab yahay yani fii axkaami shahaadaat markhaatida markhaatida marka waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu dhiso qadaayaadka xadiidka marka qadaha asalka u ana waa low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum ayay dad sheegan lahaayeen laakiin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar marka bayine iyo shaahid iyo qadaha looga baahan yahay qaala alimaamu abu daawuud marka shahaadaadkaas buu sheegaya shahaadaadkuna waa kala duwan yihiin qayb waxaa weeyaan ay iyadu afar qofood looga dhigay xad tiradooda nisaab looga dhigay zinada iyo kale waaye qayb waxaa weeyaan amwaasha iyo badanaa waxyaabaha xusuumaadka u badan laba nin wix amwaaloo kale haddii laba nin la waayo nin iyo laba naagoodoo kale qayb waxaa weeyaan iyadu hal nin baa ku filan keliya waa ramadaanka iyo bisha aragtideeda iyo waxyaabaha ku tacalluqo way kala duwan tahay iyadoo laftirkeeda wax badan baana marka axkaamo fara badan baana ku xihan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana bnu sarf ayb axmed bnu camr bni sarx weeyaan abu طaahir almisri qaala xadaثana bnu wahbin cabdulahi bn wahb almisriyu iqat imaamu faqiih xaa wxadaثana axmed bnu saciid alhamdaniy qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii malik bnu anas can cabdillaahi bni abi bakrin ana abaahu ahbarahu ana cabdاllaahi bna camr bni cuثmaana bni cafaan ahbarahu ana cabdالraxmaan bna abi camrata alansaariya أخبره أن زيد بن khالد الجuهني أخبره أن زيد بن khالد الجuهني أخبره أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu وxuu yidhi alaa أخbiركم ma idiin sheegaa soo idinma sheego بkhayr الشhuهadاaءi marqaatyaal kuwa ugu fiican اlladيi yأtii waa kan la imaanayo بشhahaadatihi marqaatidiisa أw يخbiru بشhahaadatihi midka marqaatidiisa sheego qabla an yus'alahaa intaan la weydiinin intaan la su'aalin midka markhaatidiisa sheego shaka cabdullaahi bnu abi bakrin ayaa shakiyey ayatahumaa qaala labadaa eray kan uu yidhi xadiidkan marka daahirkiisa wuxuu ka hor imaanayaa xadiid cimraana bni xusayn ee ahaa dad baadadka dambe gadaal ka imaan doono wuxuu ku sheegay yashhaduuna walaa yustashhaduun dad markhaati bay furaan iyadoon markhaati la weydiisaninoo laga dalbin kaasi marka wuxuu ku yimid fii maqaami اdami kanna wuxuu ku yimid fii maqaami اlmadxi jamcintiisu marka siday rabtaa jamcinta ka horse xadiidka macnihiisu muxuu yahay alladii ya'tii bishahaadatihi maxaa laga wadaa aw yukhbiru bishahaadatihi qabla an yus'alahaa intaan la su'aalin alimaamu اnawowi sharaxa muslimka wuxuu yidhi wfi اlmuraadi bihada اlxadiidi ta'wiilaani xadiidkan laba ta'wiil ayaa ku jirta laba tafsiiri asaxuhumaa labada tafsiirkan ugu asaxsan wa ashharuhumaa ugu mashhuursan ta'wiilu maalikin wa asxaabi shaaficiyi imaam maalik iyo asxaabu shaafici tafsiirkooda oo waa maxay annahu maxmuulu calىa man cindahu shahaadaة liinsaanin bixaqin walaa yaclamu dalika اlinsaanu annahu shaahidun fayaأtii ilayhi fayukhbiruhu biannahu shaahidun lahu nin miskiinoo xaq ka dayacan yahay oo markhaati lagu xiray oon ogayn markhaati inuu haysto iyo in kale yaad adiga markhaati u tahay ninkaasoo kale marka inaad u tagto si xaqu aan uga dayacmin warniyow markhaati baan kuu ahay ogow haddaad markhaati ani i warsato oo lagu warsado waa kuu markhaati furaya taasaa laga wadaa bay dhaheen waa qof isagu aan ogayn markhaati in qadiyadaa uu u haysto iyo in kale adigiina aad og tahay markhaati a u tahay inaad u sheegta marka waa fiican tahay kaasoo kale waa qabla intaan la weydiinnin buu isagu dhaha isagaa doonanayo markhaati baan ahay dhahaayo kan la ammaanay kaas waay midka kalena waxaa weeyaan iyadoo markhaatiyaalkiiba la og yahay xadiidka kale ninkanoo markhaatiyaalkiisii yaqaan aan ku warsannin qaalli ku wicin ayaa adiga doonanaysaa kaas marka ma fiicin tan labaad marka waxay tahay iyaduna ta'wiilka labaad wuxuu ku sheegay ayb والثاني maxmuul calى شhahaadaة الxisbati tafsiirka marka xadiidka waxaa kaloo lagu fasiri karaa shahaadadan la sheegaya inay tahay shahaadaة الxisba xisbadu waa alamru bاlmacruuf wanahy can اlmunkar waa shahaado ku tacalluqda si munkar loo reebi lahaa ama macruuf loo fari lahaa ayay ku tacalluqdaa wadalika fii hayri xuquuqi اlaadamiyiin ayb taasina marka waxaa weeyaan waa waxaan ku tacalluqin xuquuq aadami xuquuq aadami waxaan ku tacalluqin almukhtasati bihim wax yacnii xaq bani aadam oo gaar bani aadamka u ah waxaan ahayn waa inay noqoto taasna oo maxaa ka mida maalan فmima تqبل فيهi شhaهاaدة الxسبة الطلاaq والciطق والوqف والوaصاaيا الcاamة والxuduudu masaaئل xuduud ku tacalluqdoo kale wasaayaadka caamka maala dardaaranka caamka waqafkoo kale waxyaabaha ku tacalluqo hadday wax soo galgalaan qofkiina uu arkaayo intuu xaakimka u tago wuu dhihi karaa war waqafkaasi waa lagu ciyaarayaa saasaa dadka ku samaynayaane anaana markhaati ka ah toosi ordba shahaadat اlxis baa la yidhaha waa bannaan tahay taas laakiin shardi maxaa ah xuquuq aadami oo maxdiya waa inaynan ku jirin xuquuq aadamnimo maxdiyo inaani waa inaysan ahayn marka shahaadadan la sheegaayo oo la leeyahay alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaa alladii ya'tii bishahaadatihi qabla an yus'alahaa ninkan isagoo waxba imaamka uusan weydiinnin ayagoo munkar suuqa yaallo imaamkii u sheegayaa si loo zuuliyo shahaadatu lxisba waayo waa bannaan tahay haddii marka caakimka wax ku dhiso sidaa marka waxyaalo labadaa tafsiir baa lagu fasiray ayb tafsiir saddexaadna waa sheegayoo waxaa laga wadaa buu yidhi marka waa min baabi almajaaz baa ku jira ayuu yidhi oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay ayb mubaalaqa ayaa ku jirto fii addaa'i shahaadati siduu shahaadada u gudanayo ayaa mubaalaqo fara badan ay ku jirtaa sida maalan qowluulcarab aljawaadu yucdii qabla su'aal ninka deeqda badan intaan wax la weyddiisanin buu wax bixiyaa maxaa laga wadaa markii wax la weyddiisto durbaba waa bixiyaa wa marka wax la weyddiiso kanna waxaa laga wadaa marka shahaadadiibuu furaa intaan la weyddiinnin mar allaale marka shahaadada la weyddiisto horow shahaadadii ka furaa marka wax qabla su-aala maba ahanba saddexdaa tafsiir baa ku jira xadiidkan ayb binaan calaa daalika marka kan horaana imaamu nawowi uu rajaxay raximahullah yani saxiix yeelay ayb u doortay labada xadiidna markaa iska hor imaan maayaan bacd ahlilcilmi iyagu kanay diidayaan waxay leeyihin kan saxiixaynka ku sugan cabdilaahi xadiid imraan bncimraan bni xusayn baa ayaa la hormarinaya kan laakiin waa tacaarud iyo baabkiisa laakiin labada xadiid isku baabba maba ah mid walbaa baabkiisa lagu qaado macnuhuna marka sidaas qaala abu daawuud qaala maalikun aladii yukhbiru bishahaadatihi midka shahaadadiisa sheegayo walaa yaclamu biha aladii hiya lahu walaa yaclamu ounanna ogeyn bihaa shahaadada alladii midka hiya shahaadaduba lahu isagoo iska leh na aan ogeyn waayo buu leey imaam maalik qaala alamdaaniyu wayarfacuhaa ila sulطaan ayuu koryeelaya qaala bnu sarx aw ya'tii biha alimaam ama imaamkiibuu ula imaanaya walikhbaaru fii xadiidi alhamdaaniyi ayuu ku jiray qaala bnu sarx ibnu abi camra ayuu yidhi lam yaqul cabdaraxmaan watafsiiru limaalik tafsiirka dambena maalig baa iskale tafsiirka maalig marka waa midka imaamu nawowi uu sheegay qof aan ogeyn inaad markhaati u tahay ood markhaati u sheegto baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qofka yuciinu kaalmaysanayo calaa khusuumatin dood min hayri baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qofka yuciinu kaalmaynayo calaa khusuumatin dood korkeed min hayri an yaclama isagoon ogaanin amrahaa arrinkeeda dood uusan xaalkeeda la soconin ayuu qofku qofbuu ku kaalmaynaya oo nimankan marka abukaatayaalka la yidhaha waxay sameeyaan oo kalea qadaayada ayna waxba ka ogeyn waxba u lahayn ayuu wuxuu u soo foofayaa subaxii ninkan siduu u kaalmay lahaa oo u difaaci lahaa xataa rubamaa in dembiga ilaa inuu waa galay qof dhahaya ayuu dembiga ka rogaa waxyaabaha ugu daran fii man yuciinu qofka kaalmaynayo calaa khusuumatin dood ku kaalmaynaya min hayri an yaclama isagoon ogeyn amrahaa dooda shanigeeda qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa cumaaraةu bnu haziya can yaxya bni raashidin qaal jalasnaa licabdillaahi bni cumar ayaanu u fadhiisannay fakharaja ilayna waa noo soo baxay fajalasa waa fadhiistay faqaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man xaalad qofkay kala teeddo man xaalad qofkay teeddo shafaacatuhu shafaacadiisa duuna xaddin xad ka sokay min xuduudillaahi alla xuduuddiisa ah faqad daadda allaaha alla ayuu qofkaasi khilaafay ninkii shafaacadiisu ay tirtirto ay baabbi'iso xad min xuduudillaahi waa qof alla khilaafay marka waa maxa maxkamaddii marka xadka la keeno waa ka bacdi ama ninka intuusan maxkamaddii imaaninba haddii aan maxkamaddiiba la horkeenin waxbuu kaa xaday maalan maxkamaddii waa gey kartaa waa iska dhaaftay waxba maxkamad ku geyn maayo ni mar dambe haw laabanin orod iga tagaatay xuduuddii baad baajisay ma lagu dhahayo xuduuddu goormaa baaqashadeeda iyo baaqasho la-aanteeda waxay imaan kartaa marka maxkamadda la tago inta ka horayso male man xaalad qofkay teeddo shafaacatuhu shafaacadiisa duuna xaddin xad ka sokay min xuduudillahi alla xuduudiisa faqad daadda allaaha alla ayuu khilaafay waman khaasama fii baatilin baatil qofkii ku doodo wa huwa yaclamuhu isagoo og inuu baatil yahay waxaasi lam yazal ka zuuli maayo fii sakhati illaahi caradii alla dhexdeeda inuu ku jiro ka zuuli maayo xataa yansica intuu waxaasi ka dhex baxo aqlab nnaas marka hadda dadku wax yar maahane waxaanay kalay ku dhex jireen shay uu og yahay inuu baail yahay inuu markaa uu og yahay in baail yahay inuu ku doodo yaa lagu dhex jiraa waana khatar walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman baa ilaahay nebigiisa ku yidhi ayb wastaqfir illaaha in allaha kaana kafuuran raxiima ayb qisa marka waxay weliba ku dhacday nin ansaartii ee ka mid ahaa wiil yar baa wuxuu soo qaaday alaabbuu soo nin ka soo qaatay markaasaa waxaa la yidhi wuxuu keenay guri nin yahuudiya leeyahay hortiisa ayaa geeddii iyo wixii uu soo qaaday meeshaas hordhigay ayb markaasaa waay nebigii dad baa marka nebiga ugu tegey waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ninkan ceeb ma lahan oo nimankan yahuudda waa wax wax soo xaday alaabtii waxay taallaa meesha horteeda iyo gurigiisii hortiisii iyo aayaad baa marka ka soo degey marka rasuulku sal l slam markaysaa ku yidhaahdeen walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman wastaqfir illah in allah kaana kafuuran raxiima walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum iyo aayaad fara badan baa ka soo degay waman qaala qofkii yidhaahdo fii mu'minin mu'min marka dadkan weliba garta iyo ka shaqeeya waxaanoo kale ku shaqeeya isagoo og marka ciddiisu inay qof ciddiisa inuu qalad ku jiro ayuu maanta dhan wuxuu ku dadaalayaa inuu garramo oo ninkaa yacnii xaqa la qabo inuu gar ku duudsiiyo dadkiisa haddii kalena inuu yareeyo xataa iyo marka waxyaabahaasoo kale ma fiicno bacdi naasna diintayba la dhex gashaaba oo isagoo markuu xaqi loo caddeeyo loo caddeeyo doodu markay xaggan wax laga tuso xaggan laga tuso jiq waa is soo taagayaa marka si aan looga adkaanin yani meesha wuxuu u yimid keliya yaan laga adkaanin bis marka haddii waxoogaa ka qaldamayso ama ka khasaarayso aakhiradiisa khatar waman qaala fii mu'minin mu'min qofkii ka yidhaahdo sha'nigiisa maa laysa fiihi waxaan ku sugnayn qof mu'mina wax aan ku sugnayn qofkii ka sheego masabito wa askanahu اllaahu alla wuxuu askumiyaa radqata alkhabaal yacnii ahlunaarka carunkooda ayuu dejiyaa oo askumi oo yacnii uu cabsiiyaa xataa yakhruja intuu ka baxo mima qaala waxa uu yidhi tanna marka waa dadka lama sabidanayo waxaysan ahayn lagu sheegayo ayb marka qofka dad sha'nigood hadduu qaali ka noqdo ayuu ka hadalkooda iyo wax ka sheegooda iyo naar qarkeedu taagan yahay kii lagu kalifay ee cilmiga u lahaabaa naar taagan agteeda la leeyahay waxaad u malaynaysaa ninaan laguba kalifinoo asaga isku kalifay ayb ibnu daqiiq ilciidi wuxuu yidhi iqtiraaxa acraadu اlmuslimiina xufraة min xufar الnaar waqafa calىa shafiiriha طaa'ifataani min الnaasi alxukaamu wاlculamaa dadka acraadooda iyo cirdigoodu waa naar naartaa gowgeeda waxaa istaagay laba sinfi laba koox qudaadda xukunto iyo culummada qudaaddiisay u istaageen qudaaddii dadka u yimaadeen waxay leeyiin orod adiga markhaati ma geshid iyo waa gashaa iyo ninka marka maxkamad laga soo celiyey markhaati ma geshid la yidhaha ceeb baa suuqa u gelayso cirdigiisii baa marka saamaynay ku yeelanaya cirdigiisa waa khatar culimmada ayagana marka waxaa weeyaan dadka diinta sheego iyo dadka fadwoodo iyo dadka ahalka diinta inay sheegaan u ah iyo kuwaan u ahayn bay dadka u kala bayaaniyaan yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliina waاntixaala almubطiliina wa ta'wiila aljaahiliin iyagii marka iyaguna dad bay waxay leeyihiin qofkan waa isa siinaya cilmi male kan fadwooma yaqaankan sida hadday marka sidii saxda ahayd ku keenaan waa badbaadayaan sida qaadigaba haddaanay ku keenin sidii saxda ahaydoo ahwaa iyo sadbursi iyo nin iska riix hadduu galana ama kooxaysi iyo xisbinimo haddii ay gasho qofku wuxuu noqonayaa naar qarkeed buu taagan yahay dalaq inuu ku yidhahdo waalis u yahay marka culimmadii laftirkoodii waa wax loo baqaayo oo ahalka u ahaa jarxiga iyo tacdiilka iyo waxyaabaha ku tacalluqo nin aan shaqaba ku lahaynoo suuqan iska wareego oo aan kutub iyo idilaaceed iyo war u haynin maxaad u malaynaysaa marka isagu hadduu sax sheega xataa waa gefsan yahay maxaa yeele xukunkiisa iyo yacnii maahan marka baabkii isaga uu dhexgeli lahaa ma aha marka waxa laga celinayo isaga un dhibaayo dad waxaa marka jira kutubta ku arkaayo shucba iyo sufyaanu thawri iyo oo dhahayaan tacaaluu falnaqtab lilaahi saacatan kaalaya ilaahay dartiis aan saacad wax u xamanno yani waxay ka wadaan ruwaaddii xadiidkii aan kala fatashno iyagu marka garay uu leeyihina waa a'imo imaamnimadooda xagga la dhigay oo laga markhaati kacayna daad marka tiraahdo imaamkaasaan la mid ahay annagana waa xamanaynaa dadka midda kale cirdiga saas oo kale loo galo dadka wax laga sheego xaqooda iyo baatilkooda in la kala caddeeyo min baabi nasiixa loo banneeyey waa kiibo bannaan way xan dadka ahalka waa u bannaan way iyaduna marka maxay ku xadidan tahay laakiin addaruuratu tuqadaru biqadariha daruuraday ku xidhan tahay maqsadkii sharciga ahaa haddii la gaaro shib in laga dhaho walidaalika culammadu waxay dhahaan hal eray hadduu ku soo xasilayo qasadku mid labaad iyo mid saddexaad dembi bay noqonee fatxulmuqiidka sakhaawi siduu ku tilmaamayo ayb haddii marka baararka laysaga sheekaysto ka warran wax qasadana aan jirin baashaal uun keliyan ayb iyo istihzaa iyo jaasjaas ayb dadaan bihi iyo laka ama yacni kitaabkaan akhri haddaad tiraa aan akhri karin haddana hadduu mansabkii jarxiga tacdiilka isu taago yidhaahdo waxaan dhib ma leh waa min baabi alamri wax layska fahmaayo bidco waa iska fahmaa bidco maan la garanaynin iyo hadduu yidhaahdo ka waran dadka marka gacanta u gelinayo umuurahaasna dadka qaarkood dadkaan ahalka u ahayn iyaguna dembi waxbay ka yeelanayaan berrina ayagay kula soo jeesanayaan qabla kulli yani shay iyagay kula soo jeesanayaan marka qofka daalib cilmiga waxaas yuusa isku mashquulinine isagu marka horta waxa barto derajadii oo wax ku xamalahay ha gaara bal ilaahay dartii oo wax ugu xaman lahayba taasaan joognaaye horta balqaado ha la arko baro markaa ayb waman qaala fii mu'minin maa laysa fiihi haddaad gaal tiraa iyo haddaad bidci mubtadic dhahdo iyo faasiq haddaad ku sheegta iyo wuxuunan samaynin ka sheegta iyo waa soo gelayaan askanahu llaahu radqat alkhabaal xataa yakhruja mima qaal intuu ka baxayo waxa uu yidhi ka dhexbaxayo qaala xadaثna caliي bn اlxusayn bn ibrahim qaala xadaثna cmar bnu yunus qaala xadaثna caasim bn mxamed bn zayd alcumariy qaala xadaثani اlmuhanى bnu yaziid can maطrin اlwaraaq can naaficin can ibni cumar can الnabiy salى اllahu عalيه alي wslam bimacnaahu wman acaana calىa khusuumatin dood korkeed qofkii ku kaalmeeyo qof kale bidulmin dulmi ugu kaalmeeyo faqad ba'a biqadabin cara ayuu la laabtay min allahi caza wajal xag alla ka ahaata baabun fii shahaadati الzuuri markhaati beenaalaha caddayntiisii u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllah xadaanaa yaxya bnu muusa albalkiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd huwa طanaafisiy qaala xadaanii sufyaan yacni اlcusfuriya can abiihi can xabiibi bni nucmaan alasadiy can khuraymi bni fatik qaala sallaa rasuulu lahi sal slam salaata subxi nebiga salaaddii subax buu tukaday falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay qaama wuu istaagay qaa'iman isagoo istaagaya faqaala waxa uu yidhi cudilat shahaadatu zuuri shahaadatu zuurkii waxaa lagala mid dhigay oo lala ekeeyey bilishraaki billah alla u shariigyeelid baa lala ekeeyey alaaa miraarin saddex jeer buu yidhi uma qara'a wuxuu aqriyey fajtanibu rijsa min alwthaan wajtanibuu qowla zuur fajtanibuu ka dheeraada alrijsa qurunka sanam caabudnimada min alawhaani asnaamta ah wajtanibuu ka dheeraada qowla zuuri warka beenta ah xunafaa'a lilaahi idinkoo alla uu iilanayo xaggiisa hayra mushrikiina bihi alla aan waxna la wadaajinaynin cibaadada xaafidku fatxulbaariga wuxuu yidhi wa fii macnaaha shahaadatu zuurka macnaheeda waxaa la mida buu yidhi kullu maa kaana zuuran wax allaale wixii been ah oo min tacaaqi اlmar'i maa laysa lahu ahlan oo ah inuu qofka isa siiyo wuxuusan ahal u ahayn shahaadatu zuurka halkan lagu sheegayo waxaa la mida oo soo gelayuu yidhi wax kastoo been ah oo qofka uu isa siiyo lidaalika waxaa la yidhi almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi hawbay zuurin qofku marka hadduusa qaali ounan ahayn qaadin u sheegto caalim uusan ahayn sheegto fadwo aan u ahal u ahayn sheegto xugun uusan ahal u ahayn dhexgalo zuur iyo buhtaan ku jiraan fatxulbaariga marka juska shanaad saas u sheegan ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro abu sufyaan alcusfuri ayaa ku jira magaciisana ziyaad baa la yidhaahdaa xabiib bnu nucmaan isaguna waa majhuul marka xadiidka saas marka dacfiba uga jiro laakiin baabka waxaa looga kaaftoomaya xadiidi abi bakra oo uu yidhi alaa ukhbirukum biakbar اlkabaa'ir uu yidhi markii dambe alaa washahaadati zuur alaa waqowla zuur baabun man turaddu shahaadatuhu man qofka turaddu la celinayo shahaadatuhu markhaatidiisa qofka markhaatidiisa la celiyo oon markhaati gelin qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa mxamed bnu raashid qال xdثna سuلayman بن موسى عن cمر بن شhucayb عan أbيه عan jده أنa rasuul الlahi صلى اه sلم radda nebigu wuxuu celiyey شhahaadaة الkhaaئni khaaئinka markaatidiisa wاlkhaaئnati iyo khaaئinada markaatideeda wadi اlhimri xiqdiga kan u saaxiibka ah calىa akhiihi walaalkii dushiisa ugu saaxiibka oo u qabo wadilkhimri cuqdadda ama uurgunudka kan u saaxiibkaa calaa akhiihi walaalkii oo u qabo cuqdadda waradda shahaadata alqaanici waradda waa celiyey nebiga shahaadata alqaanici midka yacnii cidda ku jillan ama qowsaarka u ah shaqooyinka yaryar u qabtoo guriga seexseexdo oo wax ka joogo guriga liahlilbeyti oo u markhaati furo qoyska uu la nool yahay markhaatida oo u furo waa la radiyo waa la celiyey iyadana waa jaazaha ligayrihim qayrkood laaka waa u banneeyey ile isaga waxaa la leeyahay wx inta soo gala nafci baa ugu jiro gurigan uu ku nool yahay laakiin hayr nafci uguma jiro ayb marka shahaadada qofka shahaadadiisa la celinaayo ayb qur-aanku waxaa ku sugan miman tardawna min الشhuhadاء waad ka raalli tihiin markaatiyaalka markhaatinimada uga raalli tihiin aayad kale alla wuxuu yidhi waashiduuda way cadlin minkum waashhiduuda way cadlin minkum cadaaladdaa la sheegay cadligana waalcadlu waaridaa cadaaladda iyo ridaha qofka laga raalli noqonayo shahaadadiisa iyo qofka cadliga ku sifaysan cinda aljumhuuri culimmada badankood sidaan waa man yakuunu musliman qof muslim mukalafan qaangaar ah yacni mukalafa oo yacni qaangaar ah aanna waalnayn xuran xor ah ayb hayra murtakibin kabiiratan kabiiro aan korin qof yacnii kabiiraha kabiirada caadaysta aan ahayn walaa musirin calaa sagiiratin mid sagiiro daa'imana waa inuusan ahayn imaamu shaafici markaa wuxuu ku daray yakuunu daa muru'atin muru'a inuu saaxiib yahay muru'adii buu marka imaamu shaaficina ku daray intaas marka waa ninka shaahidka markhaati ka loo qabsanaya wax laga rabo wayushtaradu fii qabuuli shahaadati marka shahaadada iyada in la aqbalana ila waxaa dhici karta qofkii oo markhaati galo inaan markhaatidiisa la yeelin waa suurtagal isagoo shuruudihii shaahidka buuxiyey haddana orad markhaatidaada ma rabno in la dhaho ayaa dhici karta wayushtaradu fii qabuuli shahaadatihi waxaa la shardiyaa anlaa yakuuna caduwan lilmashhuudi calayhi kan uu ku markhaati furaayo waa inuusan cadow ku ahayn haddii cadowtooyadooda iyo la ogaado ama qariina marka la helo markhaati ma ku furi karo dushiisa laba qofoo isdagaalsanoo laog yahay haddii nin uu labada midkood iyo nin kale hadday gar isu qabsadaan maxkamad la geeyo oo kan uu yidhaha marka kii cadowga ku ahaa uu soo wata ninkan baa markhaati ama la yeelay walow kaana ha noqdo qof fiican ha noqdo shuruudihii shahaadada buuqiya walaa muttahaman qof muttahamana waa inuunan ahayn fii maa walaa muttahaman inuusan ku ahayn mid lagu tuhmaysto fii maa yajuru wax markaa u soo jiidayo fii ma yajuru nafcun fii ma ayb wax marka isaga nafci usoo fii maa bijari nafcin walaa dafci durin wax markaa dhib usoo jiidayo ama yacnii isaga nafci u soo jiidayo waa in marka waxaani aynan ahayn markhaatida laga furaayo haddii qofka marka tuhun uu imaado war waxaan ama isaga nafci ugu jiraa ama dhib qof kale si kale dhib iska riixidiis amay ugu sugan tahay ama nafci ama ugu jiraa haddii la yidhahdana markhaatidii ma la aqbalayo walaa aslan lilmashhuudi lahu walaa farcan minhu qofka uu u markhaati furayana waa qofou qof isaga ka farcanma inuunan ahayn qof asalkiisana inaanu ahayn wiilka waalidkiisa markhaati uma furi karo waalidku wiilkiisa markhaati uma furi karo waa ka asali farac inaanay isku ahayn taana marka waxaa weeyaan waxyaaba markaa shahaadadiisa aan lagu aqbalaynin qofka cumar madhabkiisa markii hore wuxuu ahaa jiray qofka muslimba hadduu yahay hadduu markhaati furo waa aqbali jiray cumar markii dambaa nin u yimid dhulkaas ciraaq iyo meelahaas uga yimid markaasuu wuxuu yidhi markuu cumar u yimid baa wuxuu ku yidhi shahaadaatu zuuri daharat biardinaa markhaati been ayaa aad dhulkeenna uga daahirtay ayb markaasuu cumar yidhi awaqad kaana daalika oo sidaa ma dhacday ma jirtaa haa buu yidhi ninkii markaasuu cumar wuxuu yidhi wallaahi laa yu'saru rajulun fi lislaami bigayri اlcuduuli qofna inaan la xabisaynin buu yidhi ilaa qofa yacnii cuduul markhaatidood la'aanteed inaan qofna lagu xabisaynin laabudda cuduul inay qofkii ku markhaati furto markaa waxaa bilaabata marka in la fatasho dadkiikaannahu marka cumar markii hore dadku khayrkooda iyo wanaaggoodii faraha badnaa inuu fiiriyey markii dambena nuqsaan fara badanoo imaanaysa markuu arkay sidaa inuu yaalay ibnu cabdilbar istidkaarka macno saasoo kaleu sheegaa khaa'inka iyo khaa'imadda markhaatidooda lama aqbalo iyagoo dee kabaa'ir bay ku dhex jiraanay ku caanbaxeen ayb wadi lkhimri calaa akhiihi walaalkii midka cuqdadda u qabana walaalkiis oo cuqdadda u qaba markhaati maku furi karo waradda nebigu waa celiyey buu yidhi shahaadata alqaanici alqaanicna waxaa weeyaan midka cidda la joogjoogo oo isagu marka ku jillan oo cuntada iyo ka cuncuno adeegyada yaryar ay u dirsadaan ama qowsaarka iyo wax lamidka oo kale u ahna cidda uu markaasi ku jillan yahay markhaati uma furaayo liahlilbeyti wa ajaazaha ligayrihim hayrkood laak waa ka furi kara hadduu markhaati galo qaala abu daawuud alkhimru alxiqdu waalcadaawatu waay waalqaanicuna alajiiru waa qowsaarka attaabicu ee taabica iska ah mila alajiiri alkhaasi ayb ajiirka khaaska oo kale ayb ayb قال xdثna محمد بن khلف بن طارق الdاaري qال xadثna زaيد بن يحيى بن عubayd الkخuزاaعي قال xadثna سعيد بن cabدالعزيز عن سuلaيمان بن موسى بإسناaده qال qال رsuل اه صلى اه علي وسلم لا تجوز شهاaدة khائن ولا khائنة ولا زاn ولا زانية ولا dي غمر على أخيiه baaب شhهاaدة الbdوي على أهل الأمصار baabu bayaani xukmi shahaadati albadwiyi ninka badwiga ah reer baadiyaha markhaatidiisa caddaynteediibu u baab yahay calaa ahli alamsaari reer magaalka uu ku markhaati furo reer magaalka korkooda markhaati maku noqon karaa ninka reer baadiyaha qaala xadaثana axmed bnu saciid alhamdaniyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yaxya bnu ayuub wanaafic bnu yaziid can ibni اlhaad can muxamed bni camr bni caطaa can caطaaءi bni yasaarin can abi hurayrata anahu samica rasuula اlah sal slm yaquul nebigoo dhahayo maqle laa tajuusu shahaadatu badwiyin badwi markhaatidiisu ma bannaana oo ma soconayso calaa saaxibi qaryatin magaalo mid deggan korkiisa ayb ibnu maajahna xadiidka waa wariyey ayb imaamu dahabisa wuxuu yidhi xadiidkan huwa xadiidun munkarun calaa nadaafati isnaadihi isnaadkiisiio nadiif haddana xadiid munkara weeyaan buu yidhi khaaabi isagu wuxuu tawjiihiyey macnihiisa oo wuxuu yidhi yushbihu an yakuuna inamaa kariha shahaadata ahli اlbadwi waxau u egyahay buu yidhi nebigu inuu kahday qofka reer baadiyaha markhaatidiisa limaa fiihim min aljafaa'i reer baadiyaha wax ku dhex jiro qalaylka ah fi diini diinka dhexdiisa marka ay jafoda kaga sugan yihiin waاljahaalati iyo jaahilnimada biaxkaami shariicati waliannahum fi اlghaalibi sida badanna laa yadbituuna الshahaadata calaa wajhiha reer baadiyuhu markhaatida siday ahayd inaynan u dabdinin baa la arkaa walaa yuqiimuunaha calaa xaqihaa xaqeedana inaysan u oogin liqusuuri cilmihim cilmigoodoo gaaban dartiis camaa yuxiiluhaa wa yuqayiruhaa waxa shahaadada bedeli kara waxa leexin kara aynan ogeyn calaa jihatiha ka leexin kara saas isaga khaaabi uu yidhi yacnii waxa loogu diiday waa nuqsaan iyaga qaalib ku ah laakiin haddii nuqsaantaas la waayo shuruudiina laga helo laa ba'sa imaam maalik isaga wuxuu yidhi laa tajuusu shahaadati albadwiyi cala alqurawiyi lianna fi اlxadaarati man yugniihi can اlbadwiyi nin reer magaala markhaatiha ku furo nin reer baadiye maxaa loo dhahayaaba meesha ay wax ka dhaceen waa magaalo nin magaaladii la joogo markhaati noqon karaaba la helaya sida haalibka ah halkaas marka imaam maalig isaga ku xambaaray ilaa an yakuuna fii baadiyatin aw qaryatin laakiin waxaan laysku haysto hadday baadiyaha ka dhaceen de reer magaal baadiye ma joogo ma arkaayo mugtataasoo kale marka reer baadiyihii waa la aqbala shahaadadiisa wاladii yushhidu badwiyan wayadacu jiiratahu min ahli اlxadari cindii muriib imaam maali wuxuu yidhi ninka shay reer magaal uu ka marqaati furi karo inta ka tegay reer baadiye soo qabtay shaki baa iiga jiro u yidhi inuu wax damacsan yahay marka towjiihaas towjiih xasan oo aad u wanaagsan laakiin wuxuu hadday baadiye ka dhaceen oo shahaadadiiba ciriiri gasho reer magaalna aynan arki karin cindahaa marka reer baadiye baa la qabsan karaa laakiin wax magaalo ka dhaco nin baadiye laga doonay laga keenay maxaad malayna beri waxaan ogaay waqti hore ahayd qadiyad magaalo ka dhacdayo nin nin ku dilay baa marka inta lagu wareerayoo dadkii dad arkayana waa jireen laakiin inay markhaati furaan bay diidaayeen nimankan abukaatayaalkaa loo qabtay markaasaa leeyahay ninkan badbaadi laba afar bilood baa waxaa lala'ay wax markhaati furo kii meesha qaaliga kaa u raaraadinaya markii dambea waxaa loo keenay ninka wax dilay abukaatihiisii baa waxuu la keenay laba-iyo toban nin oo markhaati bay furaayaan uu leeyahay suuqa uu ka soo kaxeeyo xomaaliyaan iyo wax meelahaas baadiyaha uu ka keenay nimankaana arkaayeenu markhaati furaayo ninkii marka wuxuu yidhi nin diin dhegdhegaysto ahaayo kutubta iyo ka warqi qabay markaas waa diidan nimankiina runtou u sheegay waxuu yidhi haddaad yani markhaatidan gashaan ay wax idinku soo baxaan saddex sano ka yar idin mexeray ogaadan waa iska kale annagu beenay ahayd waa tegaynay waa iska daayeen waxaasaa marka dalkii waxyaabaha kharribay waxaasaa ka mida nin qof wax dilay oo laba-iyo toban markhaati a loo keenaayo inuusa wax dilin caddaynayso dalka hor macnahaasaa marka ay ku towjiihiyeen xadiidka isnaad ahaan waa u saxiix isnaad ahaan marka waa saxiix nakaarada marka waxaa dhici karta imaamu dahabi min jihati اlmacnaa inuu ujeedo qof shuruudi iyo laga helay see shahaadadiisa loo diidayaa marka laakiin towjiihana marka ayb baabu shahaadati fi اradaaci nuugmada shahaadada markhaatideeda caddaynteedii u baab yahay yacnii haweentu marka inay iyada wax nuujisay inay ku markhaati furto qaala xaddaanaa sulaymaanu bnu xarbin qaala xaddaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can ibni abi mulayka qaala xaddaanii cuqbat bnu اlxaaris waxaddaaniihi saaxibun lii canhu wa ana lixadiidi saaxibii axfadu xadiidka kalean anna aad u hayaaya qaala waxau yidhi tasawajtu waxaan guursaday umma yaxya binta abi ihaab umu yaxya binti abi ihaab ayaan guursaday fadakhalat calaynaa waxaa noo soo gashay imra'atun sawdaa'u naag madow fazacamad waxay ku andacootay annahaa ardacatnaa inayna nuujisay jamiican dhammaanteen labadeenna inayna nuujisay bay sheegaysaa fa acrada canii markaa wuxuu yidhi faataytu الnabiya sal ا slm nebigaan u imid fadakartu dalika lahu arrinkaa baan u sheegay faacrada canii waa iga jeestay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inahaa lakaadibatun waa been bay sheegaysaa qaala waxau yidhi wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiyey waqad qaalad iyadoo tiri maa qaalad waxay tihi dacha canka iskaga tag daa naagtan faraha xadiidkan imaam axmed baa la su'aalay naag markhaatideed naag wax nuujisay hal iyadoo hadday tiraan labadan qofe isqaba anaa nuujiyey labadoodaba markhaatidaas ma la ictibaarinayaayo ma la qabanayaabaa la su'aalay markaasuu wuxuu yidhi tajuusu way bannaan tahay calaa xadiidi cuqbata bni اlxaarif xadiidkan anagu qabsanayno wa huwa qowlu اlawsaaciyi awsaacibaasna sidan qabo wa nuqila can cuثmaan wabni cabbaas waالzuhriyi wاlxasan waisxaaq intaa waxay ku tageen hal naag oo murdicaa markhaatideed in la aqbalaayo wixii radaacaas ku saabsan cabdurasaaq baa wuxuu wariyey bisanadihi ila zuhriyi annahu qaala wuxuu yidhi faraqa cumaanu cumaan wuxuu kala geeyey bayna naasin tanaakaxuu dad isguursaday biqowli imra'atin sawdaa naag madow warkeed ayuu ku kala geeyey oo maxay tihi marka annahaa ardacathum bay sheegatay inay nuujisay qaala ibnu shihaab ibnu shihaab marka wuxuu yidhi annaasu ya'kuduuna bidaalika dadku taasay qaataan min qowli cumaan cumaan qowlkiisay ka qaataan alyowm maanta wakhtaarahu abuu cubayd abuu cubaydna sidaasuu doortay laakiin abuu cubayd isaga waa tafsiiluu geliyey mas'aladan ilaa annahu qaala abuu cubayd waxa uu yidhi in shahidat ilmurdicatu waxdahaa keligeed hadday markhaati furto wajaba cala asawji wajaba cala asawji ninka waxaa ku waajib noqonaya marka mufaaraqatu lmar'ati naagta inuu ka tago haddii hal naag ay markhaati furto anaa idin nuujiye tiraahdo horta ninku waa inuu naagtaas ka tago koow taasaa waajibtay lihada alxadiid walaa yajibu calayhi alxukmu bidaalika laakiin xugun maku waajibayo arrinkaas yani wuxuu leeyahy xukunku markhaatiyaal badan hal markhaati iyo wax qofka ficilkiisa iyo markhaati inuu hadda ku furo iyo usuushu waa khilaafsan tahay uu leeyahay xukunka marka kuma waajibaayo sidaase ninka laakiin isaga waxaa waajibku aa inuu iskaga tago wain shahidat macahaa ukhraa naagtii murdacada iyo naag kalaa isla markhaati furay wajaba alxukmu xukunku markaa waa waajibayaa ninkana dabcan inuu ka taga waa waajib xukunkiina markaa waa waajibayaa ayb waxaana uu xujaystay uu yidhi nebiga sal l slam cuqbat bnulxaarif kuma laaziminin xukunkan cuqbat bnulxaarif xukunkan nebiga kuma laaziminine min baabi markaa alwarac iyo min baabi alkaraaha iyo waxyaabahaas uga tegey bay leeyihiin oo dachaa canka buu nebigu yidhi riwaayo kale waxay leedahay kayfa waqad zacnat zacmaduu nebiga cabiray seed naagta u sii qabaysa iyadoo sidaasba sheegatay taas marka waxay caddaynaysaa fa ashaara ilaa ana dalika cala tanziih abuu cubayd iyo culummo badan macnahaasay ku tageen jumhuurta culummada marka maxay mas'aladan ka qabaan hal naag oo iyada wax nuujisay markhaatideeda jumhuurtu iyagu waxay leeyihiin ilaa ana dalika laa yakfii fii dalika kuma filna shahaadatu اlmurdicati liannahaa shahaadatun calaa nafsiha iyada nafsadeeda isaga markhaati kacayso ayb abuu cubayd wuxuu soo saaray min طariiqi cumar wاlmugiira wacaliy bn abi طaalib wabni cabbaas annahum imtanacuu min altafriqati bayna الزawjayn bidalika laba isqabto sidaasi ma lagu kala geynayay dhaheen cumar iyo cali iyo mugiirat ibni shucba iyo saas iyo ibnu cabbaas ah cumar weliba waxa uu yidhi farriq baynahumaa kala gey in jaa'at bibayinatin naagtu hadday markhaati keensato kala wad labada isqabto wailaa haddii aynan markhaati keensanin fakhalli bayna rajuli waimra'atihi ninkay naagtiisa isu bannee ilaa an yatanazahaa iyagu inay yacnii warac min baabi alwarac iyo min baabi alkaraaha inay u kala tegayaan maahane walow futixa haada albaab baabkan haddii la furi lahaa buu yidhi lam tasha imra'atun an tufariqa bayna azawjayni ilaa facalat haddii baabkan la furo naag hadday doonto inay laba qof kala waddo waxay dhihi anaa nuujiyey leedahay labadan qof haye halagakalaga orda haddii la yidhaha marka dad wada joogaa maba jiri lahayn dad dhib badan hadday jiraan naaga dhib badanoo saas yeeli lahaa baa imaan lahaa lahay buu leeyahay aqwaal kalena masalada waa ku jirtaa ibnu xajar uu sheegay calaa kulli xaal labadan qowl baa masaladan ku jirto qofku laakiin in iskaga tag la dhaho sida abuu cubayd sheegayo waxa waajibku waa inaad ka tagtaa la leeyahay laakiin xugun ma laga dhigaayo min baab waxyaabahaas uga taga قال xdثna أحمد بن أbي شhعyب الxrاني qال xdثna الxاriث بن cmayr الbصري xadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna إسmاعيiل بن عlyة kiلاahma عن أyوبa عن بن أbي mulayكة عن cubayd بن أbي mryم عن cقبة بن الxاriث وqad samcahu min cqبu ka mqlay wlakinii لxadيiثi cubaydi أxفظ fadakra macnah وqad samictuhu min cqبةa ayaan ka maqlay u leeyahy بn أbي mulayكة walaakinii lixadiidi cubayd laakiin xadiidka cubaydan axfadu aad u xifdi badnahay fadakara macnaahu buu sheegay qaala abu daawuud nadara xamaadu bnu zayd ila alxaaris ibni cumayr buu fiiriyey faqaala waxa uu yidhi hada min hiqaati asxaabi ayuub ayuu yidhi baabkan marka taasaa marka qaacido waxaa jirta dersiga dambe aan ku sheegi doonnaa ibnulqayim isaga uu aad u isticmaalo oo uu leeyahay arrimuhu haddii marka ciriiri ay galaan oo kale iyo markhaatiyaalkii xuquuqna meesha ay ku dayacmayso yacnii wuxuu leeyahay markhaatida iyadoo weliba wax ka jaban haddii qaraa-in kale iyo loo isticmaalo waa iska fulaysaa meelo dan baan ku sheegi doonnaa in sha allahu tacaala